الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وعين قدح جرني كتاب الزكاة وعن دميني shuruuddan shareecadu u dhigtay waajibitaanka sekadu ay ku waajibayso xoolaha noocyadooda kala duwan waxaa darsigeenna caawa insha allahu tacaala uu ka bilaamayaa xoolahaasi shareecadu ay sekada ku waajibisay marka laga helo shuruuddaasi horaa inoo soo martay nooc walba inta ku waajibaysa iyo qadarka ka baxaya wuxuu ihi sheekhu maqaadiiru zakawaati alamwaal xoolaha sakooyinka ka baxaya qadarada ay leeyihiin macnaa maal walba sakada laga bixinayaa qadarkeedu inta uu yahay qaala miqdaaru zakaati libil waxa uu ku bilaabay xoolaha nool geela iyo looda iyo adhiga mid walba inta ka baxaysa miqdaaru zakaati libil geela sakadiisa qadarkeedu waa shaatun waa neef adhi ah oo ku waajibaya fii khamsin shan neef oo minhaa geela ka mid ah wa hiya shantaasina awalu nisaabiha geelu qadarka uu ku saka gooyo waa tirada u horeysa oo geelu ilaa uu shan gaadho saka kuma aanay waajibin sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay laysa fii maa duuna khamsati awaaqin sadaqa walaysa fii maa duuna khamsata duudin aw dawdin sadaqa shan neef oo geela wixii ka yar saka kuma aanay waajibin marka nisaabu libil geelu tirada uu ku saka gooyaa u horeysaa waa shan neef shanta shantaa neef maxaa ku waajibaya neef adhiya ayaa laga bixinaya marka neefka adhigaahi haddii uu yahay ido waxaa shardiga inuu noqdo sanad jir ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahaan lix bilood iduhu marka ay gaadhaan sida udxiyadaba ay u galaan ayay sakadana u gelayaan haddii riyo waxa weeyaan uu yahayna neefka riyaha udxiyada gala oo neefka sanad jirka ah ayaa laga bixinaya washaataani laba neef oo adhiya ayaa ku waajibaya fii cashirin tobankii geel ahaa wa halaatu shiyaahin saddex adhiyaa ku waajibaya fii khamsa casharata shan iyo tobanka geel aha wa arbacu shiyaahin afar adhiyaa ku waajibaya fii cishriina labaatanka neef ee geel ah markaa geelu shan marka uu gaadho ilaa labaatan adi ayaa ka baxaaya oo ku waajibay haddii markaa uu neef geela ka bixiyo qofkii lahaa ahlucilmigu waxay u badan yihiin inuu neefkaa geeli sakada uu ka gudaayo oo inta neefka adhigaa dheeraadka ka ahina sadaqatu tatawuc sadaqad sunnaa un ay u noqonayso wa bintu makhaadib baalin sanad jira sanad u dhammaaday kii labaad madaxa la gashay ayaa ku waajibaysa fii khamsin wa cishiriina shan iyo labaatan markuu gaalo markuu geelu gaadho oo geelu ilaa shan iyo labaatan uu gaadhayo geel kuma waajibo bintu makhaad markaa waxaa la idhaahdaa maa lahaa sana waata sanad uu u dhammaystirmay waxaana bintu makhaad loogu bixiyey لأna أmaha laxiqat bاlmakhaad ana hooyadeed waxa ay ka mid noqotay kuwa haddana xaamilka noqday ama geela rime ayaa haddana ay ku biirtay marka ma aha macnaheedu inay shardi tahay inay hooyadee tahay xaamil macnaheedu waxa weya waxay gaadhay waktigii neefka labaad inay qaadaa ay suurtagalka ahayd ayay gaadhay wa bintu labunin bintu labuun baa ku waajibtay waa qaalinta laba sanood ay u dhammaystirmeen oo kii saddexaad gashay waxaana bintu labuun loo yidhi anna hooyadeed waxay gaadhay waktigii neefkii labaad ku xigay ay dhali lahayd waktigay suurtagalka ahayd in neefkii ku xigay ay dhasho oo markaa caano ay yeelato manaa macneheedu taasi inay shardi tahay waxaa laga warramayaa un waxaa hooyadeed ay gaadhay wakti iyada intay ka gudho oo neef labaad ay qaado haddana neefkaa labaad ay ku dhali karto oo dee sanadka saddexaad marka uu bilaabmo ayaa markaa geelu da-da labaad uu dhali karaa fii sittin wa halaahiina lix iyo soddon geelu markuu gaadho ayaa bintu labuun ay ku waajibtay waxiqatun baa ku waajibtay fii sittin wa arbaciin markuu gaadho lix iyo afartan xiqaduna waata saddex sannadood ay u dhammaystirmeen sanadkii afraad uu bilaabmayo waxaana markaa xiqa loogu magacaabay leanna waxay gaadhay wakti ay mutaysatay ama ay suurtagal tahay aan turka in gaadiid ahaan loo isticmaalo wa kadalika waxay gaadhay wakti ay noqotay awrqaad wajadacatun baa ku waajibtay fii ixdaa wa sitiin koob iyo lixdan marka geel uu gaadho markaa jadaca waata afar sanood ay u dhammaadeen ee sanadkii shanaad bilow uu yahay waxaana jadaca loogu magacaabay liannaha ajdacat muqadima asnaaniha ajdacatna macnaheedu waa asqatat waxayaan ilkihii hore ayaa ka dhacay markaa geelu marka da-da uu gaadho ayaanay ka dhacay wa binta labuni laba bintu labuun baa ku waajibaya fi sittin wa sabciin lix iyo toddobaatan waxiqataani baa ku waajibaya fi ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashan wa halaathu banaati labuunin saddex bintu labuun baa ku waajibaya fii mi'atin wa ixdaa wa cishiriin boqol iyo koob iyo labaatan uma dabeetana bintu labuunin boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadho u dhaafo bintu labuunin baa ku waajibaysa fii kulli arbaciin afartan kasta hadduu tusaale ahaan yahay boqol iyo lixdan afar bintu labuun waxiqatun baa ku waajibaysa fii kulli khamsiin konton kastana xiqaa ku waajibaysa hadduu boqol iyo konton gaadho macnaa saddex xiqa ayaa laga bixinayaa laba boqol hadduu gaadho laba weji baa ku bannaan in afartan afartan loo eego shan bintu labuun laga bixiyo iyo in konton konton loo eego afar xiqo laga bixiyo marka haddii tiradu ay tahay mid u qaybsami karta kontonaad ama afartanaad macnaa xiqana waa la bixin karaa oo kullu arbiciin xiqaa laga bixin karaa kullu khamsiin xiqaa laga bixin karaa kullu arbaciina bintu labuun baa laga bixin karaa labada boqol oo kale afar kontonaadna waa laga dhigi karaa shan afartanaadna waa laga dhigi karaa marka waxay isweydiin leh tirooyinkan inta u dhaxaysa iyadoo miyaa waxba laga bixinayn shan neef adhiya tobanna laba neef oo adhiya inta ka dhaxaysa ka hor hadduu lix yahay ama toddoba ama sideed ama sagaal cadadka u dhaxeeya labada faral waxaa la yidhaahdaa waqsi baa la yidhaahdaa oo alwaqsu waa maa bayna alfariidatayn oo labada faral inta ka dhaxaysa waalwaqs laysa fiihi shay waqsigana waxba kuma waajibin waxba kuma waajibin marka la leeyahay maha macnaheedu geelo hadduu lixya inaan isaka ku waajibin faralka hore oo shantaa intii ku waajibtay wax dheeraadi kuma waajibin weeye ilaa tobanka laga gaadhayo faralka labaad la gaadhayo toban markuu gaadho ilaa shan iyo toban uu gaadhayo labadii neefun baa laga qaadaya shan iyo toban markuu gaadho saddexdii neefun baa laga qaadaya ilaa labaatanku dhamaystirmayaan ilaa shan iyo labaatan ay dhammaystirmayaan afar neef adiun baa laga qaadaya oo hadduu yahay afar iyo labaatan hadduu yahay geelu waa afar neefun baa laga qaadaya marka geela laga qaadayna waa sidaasu oo shan iyo labaatan markuu gaadho bintu makhaad baa laga qaadaya bintu makhaadaasun baa laga qaadaya ilaa uu ka gaadho lix iyo soddon oo shan iyo soddonka bintu makhaadun baa laga qaadaya sida shan iyo labaatankaba looga qaadayo ilaa faralka labaad oo lix iyo soddonkaa la gaadhayo wahaakada marka maa bayna alfariidatayni waqsun ayaa la idhaahdaa waana macfuun canhu oo faralka hore inta laga qaadayo ayuunbaa laga qaadaya wa miqdaaru zakaati lbaqari lo-da sakadeeda qadarka laga qaadayaana waa tabiicun baa laga qaadayaa tabiicu markaa waa ka u dhammaystirmay sanadka waxaana markaa tabiic loogu magacaabay lannahu maa zaala yatbacu ummahu weli kamuu suulin inuu hooyadii daba socdo waxaana walaalaha qaarkood ii sheegeen af soomaali ahaan in la idhaha agoor tabiica in la idhaha agoor marka waa mid lab markaa weyl uu dhaafay weyl lama odhanayo uu dhaafay dibina muu gaadhin labadaasoo udhaxeeya aw tabiicatun baa laga qaadaya ama mid isaga lamid ah oo dhadig ayaa ku waajibaysa fi halaathiina soddon minhaa lo-da ka mid a oo lo-du goormay sakagoys noqotaa waa maxay qadarka marka ay gaadho saka ay ku waajibaysaa oo markay soddon gaadho hadday sagaal iyo labaatan tahay saka kuma waajibo lo iyo ari toona laga qaadi maayo oo soddon markay gaadhounbay saka ku waajibta soddon markay gaadhana qofka lo-da iska leh waxa uu xaq u leey inuu kala doorto inuu bixiyo kaa sanad jirka ah ama mid dhadig oo sanad jira labada isagaa kala dooranaya marbana cidda uu siinayo ka u nafci badan ayaa afdala oo haddii cidda uu siinaya ay tahay dee cid dhaqanaysa tusaale ahaan waxa u nafci badan inuu siiyo tabiica mid dhadig haddii dee la iibinayana waxay ku xidhantay calaa xasabi alascaar ma labkaa qaalisan mise dhadiga ayaa qaalisan taas ayaa la eegaya wa hiya soddonku awalu nisaabihaa waa tirada u horeysa lo-du markay gaadho saka ay ku waajibto wa musinnatun ayaa ku waajibaysa mid laba sannood ay u dhammaystirmeen oo dhadig weliba fii arbaciina afartanka waxa weeyaan lo-da ah markaa soddon iyo afartan inta ka dhaxaysa oo waqsiga hore aynu u sheegnayo intii soddonka ka baxaysunbaa ka baxaysa ilaa afartanku ay buuxsamayaan afartan markay buuxsamaan ayaa laga qaadayaa qaalin ama ay ku waajibaysaa qaalin laba sano ugu dhammaystirmeen waxaana markaa musinna loo yidhi dee ilkaheedii baa dhammaystirmay waana dhadig waa inay ahaato wa tabiicaani baa ku waajibaaya laba waxa weeyaan qaalin oo mid waliba uu jiray sanad fi sittiin lo-du markay gaadho lixdan oo afartan ilaa lixdan inta ka dhaxaysa waa waqsigiiyo musinadii unbaa laga bixinaya waxba soo kordhi maayo ilaa ay lixdan gaadhayso intii afartanka ka baxaysa unbaa sagaal iyo kontonkana ka baxaysa uma dabeetana tabiicun baa ku waajibaya fi kulli halaahiin hadday tusaale ahaan noqoto sagaashan neef soo saddex soddon maaha soddonkiiba tabiic saddex tabiic baa laga bixinaya wa musinnatun baa ku waajibaysa fi kulli arbaciin afartan kasta oo hadday siddeetan noqoto waa laba musinna laga qaadaya haddii ay noqoto boqol iyo labaatan maxaa bannaan ya laba weji baa bannaan in laga qaado saddex musinna iyo in laga qaado afar afar tabiic ama tabiica in soddon soddon loo qaybiyo iyo in afartan afartan loo qaybiyo hadday tiradu ku saxmayso labada wejiba markaa waa ku banaanaanaya waana sida xadiidu mucaad ku soo aroortay ahlulcilmiguna waa khilaaf shaada ayaa markii hore ku sugnaa laakiin ahlulcilmigu markii dambe waa isku waafaqeen oo ijmaac baa ku sugnaaday zakada baqarku ama loodu inay sidan tahay wa miqdaaru zakaati lghanami adhiga zakadiisa qadarkeedu shaatun waa neef adhiga ku waajibaya fii arbaciina afartan minhaa adhiga ka mid a wa hiya arbaciinku awalu nisaabihaa waa tirada u horraysa adhigu uu ku saka gooyo oo adhigu ilaa afartan uu gaadho saka ku waajibi mayso oo markuu afartan ahaa bilowgii sanadka ilaa dhammaadkiisii ayaa u adhigaasi noqonaya sakagoys neef adhigaana ku waajiba wa shaataani laba neefoo adhigaa ku waajibaya fii miatin wa ixdaa wa cishiriin boqol iyo koob iyo labaatan marka afartan iyo boqol iyo koob iyo labaatan inta ka dhaxaysa waa waqsigii aynu sheegayno oo inta afartanka ku waajibtay ayuunbaa ku waajibaysa oo boqol iyo labaatan neef adhigunbaa ka baxaya sida afartankaba neef adhiga uga baxay boqol iyo koob iyo labaatan marka uu gaadho adhigu ayaa waajibku uu isbedelayaayo laba neef oo adhiya ay ku waajibayaan wa halaatu shiyaahi saddex adhiyaa ku waajibaya fii miatayni wa waaxida laba boqol iyo kow markuu gaadho wa arbacu shiyaahin afar adhiyaa ku waajibaya fii arbaci miatin markaa laba boqol iyo kow ilaa afar boqol waa saddex neef wan afar boqol markay buuxsamaan ayaa afar neef ku waajibaya uma dabeetana shaatu neef adhiyaa ku waajibaya fii kulli miatin boqol kasta mar hadduu afar boqol gaadho boqol boqol baa la eegaya waayo afar boqol iyo konton imisaa ku waajibaysa afar neefo ilaa boqolka shanaad buuxsamayo neef kale waajibi maayo shan boqol markuu gaadho shan neef shan boqol iyo konton shantii neefo boqol boqol baa la eeganaya mar hadduu afar boqolba uu gaadho boqolkii neefba neef adhiga ayuunba ka baxayo hadduu yahay afar boqol iyo sagaashan neef ama afar boqol iyo sagaal iyo sagaashan neef waa afar neefo ilaa ilaa neefkaas uu ku ku biirayo wa miqdaaru zakaati naqdayni labada naqdi sakadooda qadarkiisu labada naqdi waxaa looga jeedaa waa dahabka iyo fidada iyaga ayaana berigii hore wax lagu kala iibsan jiray rubcul cushri weeye marka mid waliba inta uu ku saka gooyo nisaabkiisa horeynu usoo sheegay oo dahabku cishiruuna diinaaran markuu gaadho ayuu sakagoysi fidaduna miataa dirham cishiruuna diran diinaarana waxay u dhigmaan shan iyo siddeetan garaam markaa dahabku shan iyo siddeetan garaam markuu gaadho ayaa saka ay ku waajibaysa laba boqoloo dirhamna waxay u dhigmaan shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah markaa fidana shan boqol iyo shan iyo sagaashan markay gaadho ayay isaga ku waajibaysa markaa qofkii haysto shan iyo siddeetan garaam oo dahaba oo sanad uu u dhammaaday isagoo dahabkaasi qadarkaa leekaa iyo wixii ka badanba intaas waa inta u yaruune hadduu shan iyo siddeetan milyan oo garaam oo dahaba haystaana waa lamidu waxaa ku waajibaya rubculcushur hadduu shan iyo siddeetan garaam oo qura haysto iyo hadduu shan iyo siddeetan milyan oo garaam haysto waa rubculcushri w miyaan la odhan karin oo qofkii shan iyo siddeetan haystay garaam iyo qofkii shan iyo siddeetan milyan oo garaam haystay sidee baa rubculcushri looga wada qaadaya rubculcushri waa laga wada qaadaya lakiin labada rubculcushri isku mid maaha oo shan iyo siddeetan garaam marka toban meelood loo qaybiyo meel rubuceed iyo shan iyo siddeetan milyan oo garaa marka toban loo qaybiyo meel rubceed ma isku mid bay noqonay isku mid noqon maaya kullun bixasabi waa kala badnaanaya shan iyo siddeetanka garaam rubculcushrigooda iyo boqolka garaam rubculcushrigooda ayaan isku mid noqon ahayn marka rubculcushri waxaa looga jeedaa inta toban meelood loo qaybiyo ayaa meel rubuceed la bixinaya tusaale ahaan waa boqol garaam oo dahabaad haysata toban meelood u qaybi waa toban soo maaha tobankaa rubucii muxuu noqonayaa ya shan labiyaba inain faasila hamsa sidaa si ka fududoo laga soo lagu soo saari karaa jirta oo ah in la yidhaahdo yuqsam annisaabu cala arbaciin fannaatiju huwa alwaajib maana waa ariiqa xisaabiya oo la mari karo in la idhaha mar haddii dahabkaagii sakagoys noqdo ama fidadaadii ama lacagtaadii inta aada haysid waxay doonaysaa noqotay mar hadday nisaab gaadhay afartan unu qaybi inta soo baxdaa inta kugu waajibta bal aynu ku tijaabino soo boqolka markaynu rubilcushrigaa ku xisaabinay soo labiya bar kumay waajibin bal boqol afartan u qaybi waa itnain faasileesh khamsa waa labiya barhkii w kunka maxaa ku waajibaaya haddaynu kunka toban meelood u qaybino waa boqol soo maaha boqol rubuci muxuu noqonayaa shan iyo labaatan waa afar meelood shan iyo labaatana dee boqolka intaad halkaa dheer ka soo wareegi lahayd kun garaamada abaadadaysto kunka un afartan u qaybi jawaabta soo baxda ayaa inta kugu waajibta marka saasaa sida ugu sahlan haddaana dee xisaabtaa garanahayna toban meelood xisaab reermiyo toban meelood intaad u kala dhigto oo islaag meel afar haddana usii kala qaybiyo afartaa meelood meel ka mida bixi nacam wa miqdaaru zakaati lmucasharaat waxyaabaha mucasharaadka la idhaahdo mucasharaadku waa maxay waa maa yajibu fiiha alcushru aw nisfuhu waxyaabaha toban meelood oo meeli ay ku waajibto amaba se toban meelood oo meel barhkeed ay ku waajibto ayaa mucasharaad la idhahdaa waxaana looga jeedaa waa zakaatu nabaat de waa midhihii iyo raashinkii sakadu ay ku waajibayso hore aynu usoo sheegnay ee mucasharaad la yidhi maxaa mucasharaad loo yidhi liannu yajibu fiiha alcushru aw nisfu alcushr alcushru baa ku waajibaaya in suqiyat haddii lagu waraabiyo haddii la waraabiyo bigayri ma'uunatin taklifo iyo kharash la'aan wa ilaa haddii kala miya ee wa in suqiyat bimu'uuna haddii kharash iyo taklifo waraabkeedu keensado fanisfu ay fayajibu fiiha waxaa ku waajibaya nisfu ay nisfu lcushri toban meelood oo meel barhkeed marka raashinkii dee la cunaayey ee ahaa quud lagu noolaan karo kaydna geli kara iyo timirta iyo zabiibta ayaa midhaha ay zakadu ku waajibaysa marka xagga midhaha la eego ama raashimada marka laba ay u qaybsamayaan inay yihiin kuwo waraabintooda kharash aanu ku bixin laba noocuun baanay noqonayaan mid ay samadu waraabisay oo beer roobaada amaba se waxa weeyaan il durduraysa ama webi uun biyaha looga soo duway ama cathariya almaqsuudu bilcathari waa aladi yashrab bicuruuqi waa ka xididkiisa ku cabbaaya waa geed abaareedka kaaynu u naqaano meeshun baa lagu taagaa cidina ma waraabiso uu iska baxa markaa kaa waraabintiisa aan dee taklifad iyo kharash aanu ku bixin isaga waxa weeyaan waxaa laga bixinayaa alcushur wixii soo go-ay oo intuu ku saka goynayay situuna imisa ya hamsata awsuq oo u dhiganta maxay wisqigu u dhigmo situuna saaca marka laysku dhufto noqonayay saddex boqolo oo saaca nacam marka intaa markuu gaadho iyo wixii ka badan toban meelood unbaa loo qaybinoo meel ahaan unbaa sika loo bixinaya amaa hadduu yahay mid lagu waraabiyo kharash iyo taklifad saalaan waadaan baa biyaha loogu soo jiidaa oo qof baaba biyaha waadaan ugu soo saara ama awr ama faras ama dameer baa lagu xidho waadaantii ceela ka soo jiidaaya ama matoorkan dee kharashku uu ku baxaayo biyaha ceelka ka soo saaraaya ka noocaasi isaga maadaama dee kharashka noocaasi uu galay sakadii qofka waa laga khafiifiyeeyo mar hadduu gaadho khamsatu awsuq shan awrar toban meelood markuu u qaybiyo meel barhkeed buu bixinaya halka kii hore meel dhan uu bixiyey xadiid ibnu cumar baa u daliila rasuulku uhi fima saqat isamaau alcuyuun aw kana cafariyan alcushru wixii samadu ay waraabisay ama ilaha durdurkaah amaba se xididkiisa ku cabo oo geed abaareeda toban meeloodoo meel baa ku waajibta wamaa suqiya binadxi nisfu lcushb wixii gacan ama wax la mida dee lagu waraabiyeyna toban meeloodoo meel barhkeed baa ku waajibtay wa fii xadiidi jaabir xadiidka bukhaari wariyay fii xadiidi jaabir fii muslim fima saqat nacam fima saqat algaymu alcushuub wa fima suqiya bisaniyati nisfu lcushr wixii daruuruhu ay waraabiyeen toban meeloodoo meel baa ku waajibtay wixii waadaan lagu waraabiyey iyo wax la midana nisfu lcushri baa ku waajibay rawahu muslim wa miqdaaru zakaati tijaara xoolihii markaa ganacsiga loo bandhigay si looga faa'iido nacam sakadooda qadarkeedu wuxuu noqonayaa rubcu cushri lqiima marka la qiimeeyo waxaa lagu qiimeeyey oo dahaba ama fida ah rubculcushrigii manaa toban meeloodoo meel rubceed oo xoolahan sideedaba la iibinayo laga baayac mushtarayo nisaabkooda waa maxay goormay siday ku waajibtaa markay intee gaadhaan nisaabu curuud tijaara waa nisaabu dahab walfida alaabtan aada iibinaysaa marka ay goyn karto intii dahab ku saka goyn jiray ama fida ay ku saka goyn jirtay ayay iyaduna noqonaysaa maal zakawiya maal ay saka ku waajibtay haddii shan iyo siddeetan garaam oo dahaba alaabtaadan ila qiimo tahay ama shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah ay la qiimo tahay waa nisaab bay gaadhin hadday intaa ka yar tahayna nisaab may gaadhin marka labada keebaa lagu qiimeynaya labada laftooda waa kala qiimo duwan yihiin soo ma waa kala qiimo duwan yihiin dahabka iyo fida waktigaa horena waa kala qiimo duwanaayen waktigan imika aynu ku jirnana aad baabay u kala qiimo badan yihin oo fidada qiimeedu aada buu hooseeya ahlulcilmigu waxay dhaha waxaa lagu qiimeynaya laxadu lilmasaakiin ta masaakiinta ay ugu badinayso oo haddii xoolahaaga markaad fido ku qiimayso ay saka ku waajibayso taa ku qiimee taasay masaakiintu ka faa'iidayaan oo dahabka markaad ku qiimayso aanay saka ku waajibayn haku qiimeyn haddii marka aad dahab ku qiimayso ay saka ku waajibayso dahab waxa weeyaan ku qiimee alaxadu lilmasaakiin intay masaakiintu ku faa'iidayaane saka ay ku helayaan ee sabab noqonaysa maalkaaga inay saka ay ku waajibto taa ku qiimee marba tay noqoto dahab iyo fida ay noqoto waayo marka waxa uhi xoolaha ganacsiga loo bandhigay iyo tijaarada intii dahabu ku saka goyn jiray markay la qiimo noqdaan ama fido ayaa saka ay ku waajibta nisaabkooda waa kaa maxaa ka baxaaya dee rubuul cushrigii soo lama qiimeynayo dahab laguma qiimeynayo ama fido waxaa lagu qiimeeyey rubuul cushrigii unbaa laga saaraya macnaa laga bixinaya tusaale ahaan xoolihii aada ku ganacsanaysay markaad qiimaysay waxay la qiimo noqdeen boqol garaam oo dahaba dee boqol garaam oo dahaba maxaa ka bixi jiray rubuul cushri soo ma aha dee xoolahaagaana boqolkaa garaa rubcul cushrigiisa ayuunbaa ka baxaaya ama dahab ku bixi ama lacag ku bixi ama wax kale ku bixiyo laakiin halkaa waxaynu baraarujinaynaa dahabka iyo fidadu iskuma sakoobaan qofku hadduu haysto dahab aanu nisaabkii gaadhin iyo fida aan nisaabkii gaadhin isku dar la odhan maayo sida geel iyo looda aan la isugu tirinahayn mid walba goonidiisa waa inuu nisaab u gaadho laakiin xaalad baa jirta taa ka duwanoo qofku markuu ganacsado yahay taajir markuu rabo tijaaradiisana alaabtan uu ka ganacsado inuu sake ka bixiyo alaabtoo qura qiimayn maayo wuxuu isku darayaa alaabta iyo naqdi wuxuu ka hayo tusaalahaan alaabti alaab buu haystaa uu ka ganacsanayo alaabtaasi nisaab ma aha haddii iyadoo qura la qiimeeyo dahabna wuu haystaa uu ka ganacsanayo isna nisaab ma aha ama yaanu ka ganacsanayn dahab buu haystaa laakiin dahabkaasi sakagoys ma aha fidana wuu haystaa aan sakagoys ahayn mar hadduu qofkani yahay ganacsade dee ganacsiga sababta ay ugu waajibtay ee amwaalu tijaara zakadu dee waa maqsuudka looga jeedaa inuu yahay maxay naqd naqd inuu yahay maqsuudka looga jeedaa waa naqd in laga helo haddii waxa wax lagu kala iibsado yahay dahab dahab in laga helo haddii fido wax lagu kala gato in fido laga helo imiko lacag wax lagu kala gatana dee ujeeddada alaabtan loo iibinaya loo soo iibsanaya waa in lacag laga helo markaa saddexdaba uu isku daraya dukaankaaga yar alaabta kuu taal iyo fidadaad hayso iyo dahabkaad hayso intaba waad isku daraysa hadday intaasi nisaab isla gaadho saka way kugu waajibaysaa wixii aad kaash hayso waa la mid alaabta alaabbaad haystaa lacagna waad haystaa haddaan midna aanu nisaab gaadhayn labadaad isku daraysa hadday nisaab labadu isla noqdaan saka ayaa kugu waajibaysa wamiqdaaru zakaati rikaas rikaaska oo ah xoolihii dadkii islaamka hortii jira ee aaseena la helay sakada ka baxaysa qadarkeedu waa alkhumus wey sidaa saxiixa waxanu ihi zaka maa waxa ka baxaya ee waa xoolo kaloo shareecadu ay ku waajibisay maadaama qofkaas uu iska helay dee xoolo aanu isagu tabcan oo dee dadkii islaamka hortii jira meel ay ku aaseen oo ula soo baxay ayaa lagu waajibiyey khumus inuu ka bixiyo wafi rikaazi alkhumus buri rasuulku calayh isalaatu salaam xoolaha markaa islaamka hortii dadkii jiray filjaahiliya ay aaseen qofkii helay shan meeloodoo meel waa inuu bixiyo afarta meelooda kalena isaga ayaa iskale cidi kuma qabsan karto waayo haddaba meeshaasi xaggee lagu bixinaya culimada qaarkood waxa masrafa oo masrafu zakaa ciddii zakada la siinayo oo inoo soo socota ayaa la siinayaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen masrafuhaa waa masrafu lfay xoolaha fayga la yidhaahdo oo xoolaha gaalada laga helo dagaal la-aan dagaal la-aan xoolaha gaalada laga qabsado cidda la siinaya baa la siinaya oo hadday masaalixda caamkaa in lagu bixiyo ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen shareecadu may xadidin cidda khumuskaa la siinayo khumus rikaaz waa amrun khaadicun liijtihaadi limaam xaakimka muslimkaa ayuu qofku u dhiibaya isagaana ku ijtihaadaya meesha ku habboon ama dadka qaar ha siiya masaalix caama ha ku qabto wahaakada waana qowlka abu cubayd ku sheegay fi kitaabi alamwaal sheekhu lalbanina uu rajaxay fi kitaabihi tamaam minna waxaana tamaam minna uu ku sheegay inkastoo risaalada aanan ku dul istaagin inuu sheekhu leeyahay risaalad uu ka qoray sheekh albani risaala fi axkaami rikaas laakiin waxaa aada uga hadashay kutub lamwaal ibnu zanjawayh wuxuu leeyahy kitaab lamwaal kitaab la axkaam lamwaal buu ka hadlaya oo dhan abu cubaydna wuxuu leeyahy kitaab lamwaal kitaab markaa abu cubayd abi cubayd oo kitaab alamwaal la yidhaahdo isagoo madbuuca waan arkay laakiin kitaab ibnu zanjaweyh iyadoo wax laga soo naqlinayo mooyaane maa waqaftu calayh maxaa raajixa wallahu aclam waxaad moodaa sida raajixi inay tahay inuu masrafkiisu yahay masrafu lfay marar hore waxaan rajixi jiray in meesha lagu bixinaya ay u nacam u bandhigan tahay nacam aragtida xaakimka muslimka ah laakiin dhinacyo badan marka laga eego horta fayga alfay dee khumus baa markaa ka waajiba rikaaskana khumus xagga waa iska shabaha dhinac kale haddii laga eegana labaduba waa xoolo gaalo fayguna waa xoolo gaalo laga qabsaday rikaaskuna waa xoolo ay gaalo lahayd xaggaana waa iska shabaha dhinac saddexaadna way iska shabahaanoo midna midnaba dagaal looma gelin rikaaskana gaalada xoog lagagama qabsan iyagoo dhintay baaba xoolee aaseen la helo fayguna waa xoolaan dagaal lagaga qabsan marka maadaama saddexdaa dhinac ay iska shabahaan fayga wallahu aclam waxaad moodaa masrafu rikaas inuu yahay masrafu alfay wa miqdaaru zakaati lmacdin macdanta sakadeeda qadarkeedu waa rubculcushri weeye marka hore waxaynu sheegnay rajaxnay macdan ay saka ku waajibtay inaanay jira hadday macdantu tahay dahab iyo fidana hadday tahay nisaab ama mid saka goysa waxay tirsanaysaa xawlkeeda xawlku markuu dhammaado ayaa laga bixinaya rabuulcushrigii dahab ama fido laga bixin jiray halkan wuxuu leeyahay walaalka su-aashan soo qoray ninka qofka qaata labaatan dollar bishii malaa wuxuu uga jeedaaye laba boqole sa talo laba kun labaatan maxaa ka dhigmaayo sanadkiisa kama ku waajibaysaa walow yaanu haysanbe macnaa waxaad iska tidhaa su-aasha si caama ka dhigo dadka mushaharka qaata mushaharkooda se kama ku waajibaysaa mushaharkoodii hadday meel ku ururiyaan oo dee account ay ku shubtaan manaa xisaab fi lbank oo uu gaadho qadarkii lacagta ku saka goyn jirtay oo sanad uu dhamaado markaa isaga ku waajibaysa laakiin labada boqol ama labada kun hadduu cuno ama fiiha zakaa leanna waxa weeyaan markaa dee hadday doonto nisaab haba ahaatabe shardigii ah xawlaan alxawl ayaa maqan xawlaanu eesh alxawl shardigii ah ayaa maqan zakaat lbadan sakadii jidhka laga bixinaayay sakadaas waa zakaat lxayawaan baa la rabaa sakadii xoolaha ta aynu dhamayn zakaat albadan waa la idhaahdaa laannu dee qofka bani aadamkaa jidhkiisaa laga bixinaya zakaat lfitrina waa la idhahdaa leanna sababteeda waxay tahay alfitru min ramadaana marka bisha ramadaan soonkeedii laga afuro ayaa la bixiyaa waana sako waajiba sida ahlucilmiga badankooda ay ku tegeen khilaaf shaada baa jira waa laba nino had jeer ale khilaafkooda aan la tirsan laga soo naqliyo waa ibnu culaya nin la idhaahdo ibnu culaya ma aha sheekha muxadidka ismaaciil ibnu ibraahim waa ibnu culaya mid la idhaahdo mubtadic aha iyo alasab jahmiyaan bay ahaayeen labadaba a yihi zakaat lfitri waajib maaha xadiid baana jira fi sunani imaam nasaa-i xadiidkaas oo tilmaamaya in zakaatu lfitrida la bixin jiray markii zakaatu alamwaal la faral yeelay saxaabada waxay nolomana amrin nolomana diidin laakiin sida xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala uu ku leeyay bifatxi lbaari xadiidkaasi tusin maayo zakaatu lfitri inaanay waajib ahayn waayo waa shariica iyo fariida waa faral ku sugnaaday bidaliil daliil markaa nasakhayaana ma jiro adilada zakada kale waajibinaysa dee may nasakin fariido kale ama faral kale iyo xukum kaleo sharciya ayuunbay markaa soo kordhisa oo ay tilmaantay zakaatulfitri inay waajib tahayna dee axaadiida saxeyn ku jirta ayaa tilmaantay farada rasuulu llahi zakaata alfitr xadiid ibnu cumar wa amara biha an yukhraja qabla salaa hada amru biikraajiha zakaatulbadan watusama waxaa lagu magacaaba zakaatulfitri baa lagu magacaabaayo saacun weeye waa saac saacu waa afar mud labadaas sacaboo la isu geeyey qofka gacmihiisu ay dhexdhexaadka in afar jeer marka la daro hal mar marka la daro waa mud afar jeer marka la darona waa maxay waa saac waa saacun oo min haalibi quuti lbalad beledka quudka lagu cuno inta badan ka mid a manaa raashinka inta badan lagu cuno quud hore inuu sheegnayo wamaa yaquumu bihi lbadal wa tuxfadu bihi alarwaax waxaa jidhka bani aadamku inuu taagnaado ku kaalmaynaya markuu cuno hadduu waayo dee uu dhacayo arwaaxda oo naftana dee lagu ilaaliyo qofku hadduu waayo naftu ay ka baxaysa ayaa quud la idhaahda markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam raashimo gaara buu sheegay oo saac min bur aw saac min tamr aw saac min shaciir aw saac min aqid kuwa yowdaas u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin sida saxiixa ugama ujeedin rasuulku kuwaa mooyaane wax kale inaan lagu bixin karin ee kuwaa sababtu si gaara ugu sheegay waxay tahay dee quudkii markaa haalibkaa la isticmaali jiray bay kuwaasi ahaayeen walihada buuhi abu saciid wakana طacaamuna yowmaidin raashinkaygu wuxuu ahaa waktigaa maalinta markaasuu kuwan sheegay walihada sida saxiixi waxay tahay in raashin kasta oo beledkaa dadka degani ay cunaan oo quud u ah in lagu bixin karo walow yaanu kuwan ka mid noqonin kuwan haddii la helayo haalibu quutilbeledka ay ku jiraan iyaga afdala in lagu bixiyo khuruujan min alkhilaaf si khilaafkaba looga baxay waayo markaa saacaas ahlucilmigu waxay garaam ahaan marka lagu qadaro saarat mushkila ee raashinka waa kala culusi hadii las ihaao wasni ha loo bedelo raashinka waa kala culusi oo saacii daqiiqda ahaa iyo saacii timirta ahaa haddii miisaan la saaro mid isku miisaan noqonaya isku miisaan noqon maaya walihaadaba ahlucilmigu isku khilaafeen marka miisaan ahaan loo bedelo inta zakaatlfitrida ay noqonayso khilaafkana waxaa sabab u ah waxaa laga yaabaa midba raashin buu miisaano haddaad daqiiq miisaanto saac daqiiqa haddaad miisaan saarto iyo haddaad saac timira miisaan saarto galaan timir iyo galaan daqiiqa miyay miyay isku noqonayaan isku wasin isku wasin noqon maayo laakiin marka burka burka muctadilkaa nooca fiicana jayidkaa marka la eego ahlucilmigu waxay yidhi tilmaamaan macanaa laba kiilo iyo afartan garaam laba kun iyo afar boqol oo garaam inuu saacu noqonayo qaa'ima ayaana jirta waxaan filaya inaan ku sheegay bacd lkhutab oo muxaadaraat ahlulcilmi marka arrintaa xil iska saaray macanaa xataa beriiska noo noocyadiisii ayaa markii saaci beriiska miisaan la saaray kala duwanaaday marka beriiska beriis walba marka noociisa la eego saacaa waajibay inta kiilo uu noqonayo qaar buu saddex kiilo noqonaya qaar buu laba kiilo noqonaya qaar buu laba kiilo xoogo noqonaya wahaakada noociyaadkii baa kala duwan walihaada waxaa afdala in la isticmaalo mudku ila waa kan waa iska waadix saacu inuu arbacata amdaad yahay khilaaf kuma jiro afar mud inuu yahay mudkina waa labadan sacad oo la isu geeyey marka hadday gacmaha wiin mutawasit dhexdhexaad qofkiiba saac haddaad doonaysa inaad ka bixiso afar jeer undar labadaas sacaba wada jira dee adiga gacmahaagu yaryar yihiinna dee qof waxa weeyaan gacmihiisu ay yihiin muctadil ama mutawasit u yeedho saasaa lagaga bixi karaa ishkaalka waay yajibu waa ku waajibaya cala lmuslimi muslimkii macanaa kaafir laga qaadi maayo oo min almuslimiina buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam macanaa waxay ku waajibaysaa cala alcabdi walxuri waaldakari waluntha walkabiiri walsagiir min almuslimiin oo gaal sekadaa bixi la odhan maayo almudriki muslimkii gaadhay jinsan qaymin ramadaana bisha ramadaan ka mid a oo maalintii ramadaan u dambaysay wax ka soo gaadhay walow daqiiqada mayl bidhiqsiyaba ha noqotay qoraxdu intaanay dhicin ka hor jiray wa juz-an min shawaal iyo qayb ka mida bishii shawaal marka halka masalada ku jirtaa waxay tahay mataa yabtadi-u wujuubu zakaat lfitr goorma ayuu ka bilaabmaa waajibnimada zakaatlfitriga ahlucilmigu laba qowl bay ku leeyihin qaarkood waxay idhahdeen biguruubi shamsi aakhiri yawmin min ramadaan maalinta ramadaan u dambaysa qoraxdeedu markay dhacdo ayaa waajibnimada zakaatulfitridu ay bilaabmaysaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen biطuluuci fajri yowmi alciid maya maalinta ciidda waageedu markuu beriyo ayaa waajibnimada zakadan ay ka bilaabmaysaa waxaad is weydiin kartaa khilaafka maxaa faa'iido ku jira faa'iida ku jirta waxay tahi dee waxaa khilaafkaa ka dhalanaysa axkaam baa ka dhalanaysa oo ninka yidhi waxay zakadani waajibaysaa uun marka maalinta ciidda waageedu uu beriyo qofkii waktigaa ka hor dhintay tusaalaan habeenkii ciidda dhexdiisa dhintay dee saka ku waajibi mayso laga bixin maayo buu leeyahy qofkii waktigaa kadib dhashayna waagu markuu beriyey kadib qofkii dhashayna macanaa zaka isagana ku waajibi mayso waayo waktulwujuubkii muu muu soo gaadhin isagu dabadiibuu yimi ninka tusaale ahaan gabadh mehersaday habeenkii ciidda xaaskiisa ay noqotay macanaa waxay noqonaysaa zakaatulfitrideed in isaga lagu yeesho markuu waagu beriyey kadib salaada subax markuu soo tukaday kadib hadduu mehersaday maalintii ciiddana sakadeeda lagu yeelan maayo waayo markii sakadu ay ku waajibtay isagu mas-uulkama ahay nin kale marka qoraxdu ay dhacday waa jibaysaan de wuxuu leeyahy qofkii waktigaa noolaa ayay ku waajibaysaa laakiin qofkii waktigaa ka hor dhintay kuma waajibayso qofkii waktigaa dhashay ayay ku waajibaysaa waktigaa kadib qofkii dhashay kuma waajibayso almuhim labada qowlbana waxay ictimaadayeen de xadiidka zakaat alfitri min ramadaana ayaa xadiidka saxiix ku jira kusoo arortay sakadii waajibaysay marka laga afuro ramadaan waayo markaa sakadani inay waajibaysa marka ramadaan laga afuro layskuma haysto xadiidkaa tusiyey laakiin waxaa laysku haystaa ramadaan goormaa laga afuray ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin dee maalintaa u dambaysa marka qoraxdeedu dhacdo ramadaan waa laga afur ma ramadaan dambe la soomayaa jirta markaasay waajibaysa ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin maya maalinta ciidda waageedu markuu baryo ayuun baa ramadaan laga afuray waayo dee ma awalba habeen la soomi jirin habeenka awalba lama soomi jirin waa la afurnaan jireen laakiin fid waxay caddaanaysaa inuu soonkii ramadaan dhammaaday maalinta ciidda marka waageedu uu baryo ilaa habeen awalba lama soomi jirin qowlkaa dambe ayaana ila xoog badan oo waxa weeyaan qowlka halkan dee qowlka shaaficiyadu waa macruuf iyagu biguruubi shamsi aakhiri yawmin min ramadaana bay ku waajibaysaa bay leeyihi waana qowlkii oo si kale uu dhigay oo juzun min ramadaana waxaa soo gaadhay dee qofkii noolaa qoraxdu intaanay dhicin juzun min shawaalna waxaa soo gaadhay qofkii isagoo nool qoraxdu ay ay u dhacday laakiin qowlka kale ayaad mooddaa inu yar raajix allahu aclam qowlka odhanaya waxay waajibaysaa ama ay ku waajibaysaa biطuluuci fajri yawmi اlciid maalinta ciidda waageedu markuu baryo ayaa waajibnimadeeda ay ka bilaabaysaa waktigaa ka hor qofkii dhintay in laga bixiya waajib maaha waktigaa kadib qofkii dhashayna in laga bixiya waajib maaha waktigaa kadib qofkii aada mas-uul ka noqotay inaad ka bixisaa waajib maaha laakiin waktigaa ka hor ciddii aada mas-uulka ka ahayd inaad ka bixisaa waajib bay noqonaysa alwaajidi ee helaayay maa yafdulu wax dheeraadkaa can mu'uunatihi yacanaa waxa uu isticmaalaya isagu iyo wa mu'uunati man ciddii waxa ay ku noolaanaysa isticmaalayso ciddaasoo tajibu caleyh isaga ay waajib ku tahay ma'uunatuhu kharashkiisi iyo masaariiftiisu leylat alciidi wa yawmahu kharashkii isagu u baahnaa wixii isagu u baahnaa uu ku noolaan lahaa iyo cidda mas-uulka uu ka yey habeenkaa ciidda iyo maalintaa ciidda wax dheeraad ka ah qofka haysta ayay ayay ku waajibaysaa marka ahlucilmigu taa waa isku khilaafan qowlkana waa qowlka jamhuurta ashaaficiya walxanaabila walmalikiya xanafiyadu waxay dhahaan maya qof nisaab haysta nisaab xoolo sakagoyso qof haysta ayuunbay ku waajibta waana qowl daciif qowlkana waxaa u daliila xadiidka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man sa'ala walahu maa yugniihi falahu nnaar qofka dadka wax weydiista isagoo haysta wuxuu kaga maarmo naar buu qofkaasi leeyahy uu gelaya waxay saxaabadu rasuulka ku yihi calayhi salaatu wasalaam wamaa yugniihi yaa rasuula allah qofka waxaa ku filan ee marka uu haysto barya iyo su-aali aanay u banaanayni waa maxay qaala calayhi salaatu wasalaam maa yugadiihi wa yucashii waxuu ku casheeyo ku qadeeyo wax habeen iyo maalin uu ku noolaado mar hadduu haysto su-aali uma banaana laa tajuusu lahu almas'ala marka xadiidkaas ee jumhuurtu waxa weeyaan ay u daliishadeen in qofkii mar hadduu haysto habeen iyo maalin wuxuu ku noolaado wixii dheeraad ka ah inuu sekada ku bixiyana waajib noqonayso canhu naftiisuu ka bixinayaa wa caman ciddiina uu ka bixinayaa talzamuhu ay waajib ku tahay ma'uunatuhu masaariiftiisu oo min almuslimiina ka mid a oo ciddaa masaariifta isagu uu siiya hadday gaala yihiin seke inuu ka bixiya waajib noqon mayso waayo sekadani muslimiin unbay ku waajib inankiisu hadduu gaal yahay ama gabadhiisuba dee xaaskiisu hadday nasraaniyata ama yahuudiyadba u qabo waxa weeyaan inuu ka bixiyaa waajib noqon mayso laakiin sida raajixa kuwan laftooda wuxuu ka bixinayaa haddaanay lahayn iyagu xoolo oo gabadhu hadday iyadu xoolo leedahay ninka waajib kuma inuu zakaatulfitrada ka bixiyo waan iyadu iska bixiso caruurtiisu walow haba yar yaraadaanba hadday xoolo leeyihin xoolahoodu sakada ka bixinaya isagu inuu xoolihiisa ka bixiya waajib kuma aha wahaakada addoonkiisu hadduu xoolo leeyahay haddii kale ayuunbu bixinaya masrifu zakawaat sakooyinkaa meesha lagu bixinayo macanaa cidda la siinayo ahlu zakana waa la idhaha cidda sakada la siinayae ku baxayso qaala masrifu zakawaati sakooyinkii meesha ay ku baxayaan sida muuqato waad aragtaayo zakawaat buu yidhi o wuxuu uga jeedaa zakaatu lamwaal iyo zakaatu lbadan labadiba laakiin sida saxiixa zakaatu lbadan iyada cid gaaraa la siinayaa zakaatu lbadan waxaa iska leh alfuqaraa walmasaakiin oo kuwa ay yihiin aynu sheegi doono rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kamaa fi xadiidi ibni cabaas ucma tuhratan lisaa'im wa tucmatan lilmasaakiin oo tajri sida sheekhu islaam ibnu taymiya u leey tajri majra alkafaaraat ala kafaaradu ay marto ayay maraysaa kafaarada soo masaakiinu lama siiyo cid kale miyay ku baxaysaa ibnu sabiil iyo haazi iyo fi riqaab iyo laguma bixin kara marka zakaatu albadanna waa sidaas oo kale nacam markaas masrafu zakawaat waa zakaatu alamwaal alasnaaf noocyadii weeye athamaaniyatu ee sideeda halmadkuuratu lagu sheegay fii qowlihi tacaala hadalka ilaahay uu yidhi inama asadaqaatu zakooyinka waxay u sugnaadeen oo la siinayaa lilfuqaraa'i fuqaradii iyo walmasaakiin waa laba waalcaamiliina calayha saddex waalmu'allafati quluubuhum waalcaamiliina calayha kuwii ka shaqaynaya wey sakada waalmu'allafati quluubuhum iyo kuwii quluubtooda lasoo dumaayey bimacnaa lasoo dhaweynaya dee iimaanka iyo islaamnimada lagu soo dhaweynaya waa afar soo maaha wa fi riqaabi iyo addoomihii iyagana sekadu waa ku baxaysaa addoomahana addoommo gaara looga jeeda addoom kasta sekada la yska siin karaa maha macnihi waa shan waalghaarimiin iyo kuwii daymoobay gashiga lagu lahaa lix wa fii sabiili illah wa bni sabiili iyo musaafirkii sideed marka sideedaasun inay ku baxayso culimadu waa isku waafaqsan yihin laakiin qaarkood bay isku khilaafeen waxa looga jeedo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku bilaabay alfuqaraa lanna waa axwaju thamaaniya sideedaa kuwa ugu baahi badan wey waa lishiddati xaajatihim baahidooda darnaanteeda awgeed ayaa ayaa loo horraysiiyey waxaa lagu xigsiyaa almasaakiin faman huwa alfaqiir yaa faqiir haddaba sida ay ahlucilmiga badankooda ku tageen jumhuur lculamaa alfaqiiru waa man laa yamliku shayan aw yamliku shayan laa yaqacu mawqican min kifaayatihi man laa yamliku shayan kaan waxbaba hayn cabdaan iyo madow toona qardhac ma hayo waa farmaranye waa faqiirkaas waxaa kaloo isaguna faqiira man yamliku shay-an laa yaqacu mawqican min kifaayatihi mid haya wax intii uu u baahnaa meel laba aan kaga dhacahayn oo haddaynu si kale u soo dhaweyno intii uu u baahnaa baahida intuu u baahan yahay qof xaajadiisa asaasigaa baa laga hadlaya xaajadiisa baahidiisa asaasigaa intii ku filayd waxaanuu hayaa meel la kaga dhici maayo oo tusaale ahaan intii uu u baahnaa ee nolosha asaasiga ee u baahnayd faakahaysi iyo raaxaysi marka laga yimaado kala barhkeed ama wax ka yar buu hayaa aqala min anisf ayuu hayaa hadduu toban u baahnaa afar buu hayaa ama saddex ama laba waa faqiir miskiin waxaa la idhahdaa man yamliku shay-an yaqacu mawqican min kifaayatihi laakiin laysa fiihi tamaamu lkifaaya miskiin waxaa la idhahdaa wuxuu hayaa wixii intii baahidiisu ahayd wax meel kaga dhacaaya tusaalahaan nisfu alkifaaya intuu u baahnaa kala barhkeed buu hayaa ama kala barh in ka badanba laakiin tamaamulkifaaya ma hayo intuu u baahnaa ma wada hayo oo intuu u baahnaa boqol kiiba konton buu haya ama boqol kiiba lixdan boqol kiiba toddobaatan ma dhamaystirna hadduu boqol kiiba boqol hayo dee miskiinnimadii uu dhaafayo kaasi waa waa hani isagu marka faqiirka iyo miskiinka waxaa daran faqiirkaa daran waa haddii meel lagu wada sheegay sida aayaddan oo kale laakiin haddii midkood meel lagu sheego labadii macnoba wuu tusinaya sida xadiidka ibnu cabaas oo kale uhura lisaaim zakaat lfitrida uhura lisaaim wa tucma lilmasaakiin faqiir halka lama sheegin miskiinun baa la sheegay mar haddii miskiin la sheegay faqiirkuna waa ku jira haddii faqiiruun meel lagu sheego miskiin aan la raacinna miskiinkina waa ku jira laakiin haddii labada meel lagu wada sheego ayay kala macno duwan yihiin oo faqiiru iyo kaan waxbaba hayn ama wuxuu hayaa aanay meela kaga dhacayn baahidiisa miskiinna uu yahay mid haya wax baahidiisii meel kaga dhacaaya laakiin aan wada daboolahayn oo maxaa u daliilo talow qofku isagoo haya wax baahidiisii qayb ka mida daboolaya in haddana miskiin lagu sheegi karo dee qur-aankaa u daliila iyo sunnada labadaba oo rasuulku ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi markuu ka warramayay qisadii nabiy llaahi muusa wa khadir ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr وكان فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا دون تيالها مساكين دون بين ليهين وأنا مساكين ولما يعملون في البحر يوم بدأ دون تكشق يستندون كي نور كقادا وأكيم نبي موسى كلها نبي خضر قوم حملونها بدون نول dadka kale nool bay ka qaateen inaga bilaash bay nagu qaadeen waa kii laa maxaa doontooda uga kharribaysa haddana waa masaakin waayo doontan waxaa ka soo baxa baahidooda waxaa ka dabooleen wax wada daboolayaanu hayn markaa iminka dad ba waxay ku odhanayaan hebel guri buu leeyahy sakadu ku bixi maysaa iskarogaa u shaqaysee soo ka bas kale basku u shaqeeyo bas buu leeyahy iskarogo iyo guri iyo beer iyo waxaa lama eegaya waxaa la eegayaa qofkani waxaanuu haystaa xaajadiisii asaasiga ahayd hadduu wada daboolay isaga ku bixi mayso oo miskiin iyo faqiir toona maaha haddaanu wada daboolahayn oo tusaale ahaan meel baabu ka shaqeeya mushahar ma gaado ku shaqaystaa ma wixii uu helaaye soo gelaya waxaa la cunaya ayuu daboolaya laakiin maxaa maqan waxaa maqan wixii lagu arad bixi lahaa dhar muxuu usiin carruurtii iyo reerkii ma jirto ka soo hari maayo wuxuu usiiya kaba ka soo hari maayaan hadduu mid bukoodo waxuu dawo usiiyaa ka soo hari maayo laysa fiihi tamaamu lkifaaya marka waa miskiino waa la siinaya inteebaa laga siinaya haddaba faqiir iyo miskiin ma inta la doonaa laga siinaya sekadii mee waxaa laga siinayaa in ku filan oo inteebaa ku filan bani aadam haddii laguhaa maxaa haddii la dhaha maxaa kugu filan wuxuu odhanayaa dee waxaan rajeynayaa konton sanood inaan sii noolaadee igu dhufta un dee la marka lena in ku filan waxaa looga jeedaa in sanad ku filan كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخر قوت أهله لمدة سنة صمها markaa sanad in xaajada asaasiga baahida asaasiga ugu filan ayaa sekada laga siinaya waayo in sanad baahida asaasiga ugu filan mar haddii laga siiyey marka uu heerkaa soo gaadhay wuu ka baxay miskiinnimo iyo faqiirnimo oo sekadee ku bixi mayso oo maxaynu sanadka ugu xadidnay soo sanadkii kaleba kuma xigo oo inta markuu mariyo soo baahida halkeedii ma taagna sekadiina way taagantah iyadana ku xisaabta sanadka labaad marka la gaadho haddii uu sifadii faqiirnimo iyo miskiinnimo weli leeyahy dee sanadka labaadna waa la siin doonaa walcaamiliina caleyha waa dadkii ka shaqaynayay oo dee qaybay leeyihin usucaadii waa dadkii soo ururinayay walow aqniyaba iyagu ha ahaadaan hadday doonayaan oo iyagu yaakuduun laa yaakuduuna lixaajatihim wa inamaa yaakuduuna bicamalihim shaqadooda iyagu ku qaadanaya waa mushqaayad ee baahi ay qabaan awgeed u qaadan maayaan hadduu aqna naas iyo sekada uu ka shaqeeyo xaq buu yeelanaya in sekada wax laga siiyo markaa kii qoraayey kii ururinayey kii xoolaa kaxaynayey kii waashmaanka ka ahaa dhammaantood waa soo gudagelaya nacam intee la siinayaa iyaga iyagu waa camalkooday ku qaadanayaan soo maaha waxaa la siinayaa waxa weeyaan ujrat lmithli bay leeyihin shaqadoodaasoo kale qofka qaataa qabtaa mushqaayadda uu qaato meeshaa iyo waktigaa la joogo bay xaq u yeelanaya xdheeraadkaa lama siinaya loogamana yaraynayo wlmualafati quluubum iyo kuwii quluubtooda lasoo dhaweynayo iyaguna waa qaybo muslim iyo gaalba way leeyihin muslim baa jira daciifu liimaan oo la isleeyahay diintaba uu ka bixi doonaa dee sekada wax laga siinayaa si iimaankiisu uu xoogaysto waxaa saas oo kale jira muslim nin gaal ahaan jiro soo islaamay wa sayidu qowmiha madax qowmkiisii wa oo laga yaabo haddii isaga sekada wax laga siiyo dadka dadka qaar ay ku daydaan oo madax kale oo reera madaxu ay ku daydaan gaalada qaar baa la siinaya oo gaalka tusaale ahaan muslimiinta difaacaya yadfic can lmuslimiin adulm waa la siinayaa zakada waxaa la siinayaa saas oo kale gaalka aladii yurja islaamu kala rajeyn inuu islaamo gaar ahaan hadduu yahay sayida qowmi mualafadu ka mid yahy hadduu madax dad u yahay oo kale oo la rajeynayo inuu islaamo waa la siinaya waxaa saas oo kale ka mid a gaalka dhibaatadiisa laga baqay waa la iskaga laarooshi karaa haddii dawlad maanta inaga xoog weyne ayna tidhaahdo intaasoo milyan bixiya haddaad tihiin reer somalilan haddii kale cagtaanu idin marinayna markaynu tashanaynu isla eegno oonu iska celin karnaa maya miyaynu is soo butuxnaa aan ama waxba idin siin mayna ama waa dhimanaynaa ama ama waxa weyan waa isdifaacayna labadaa noogama dhexaysa la islaamkuma yaqaano tahawur jar iska xoor baa taa ladhaa geesnimo lama idhaahdo oo meel aanay ahayn in lagu horumaro la isu soo mutuxo qofka isu soo mutuxaa maaha shujaac mutahawir baa ladhaa jar iska xoore shujaacu waa meesha ay ku habboon tahay in lagu horumaro qofka ku horumara ee aan ka soo maagin aan ka soo istaagin waxaynu markaa odhan karnaa waa soo ururiya sekada xoolo kale ma hayno sekadaynu iskaga laalushi karnaa gaalada aynaan iska celin karahayn markaa mu'alafada markaa la siiyey qaybahan ay leeyihiin waxaa meeshaa ka soo baxaysa sekada sida sheekhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay laba sababood baa loo sharciyey mid waa lixaajati alfuqaraa almasaakiin dad baahidoodii la daboolo awgeed weeye mid midna waa waa lirifcati lislaam si islaamka loo kor yeelo oo markaa sekada meelaha islaamka ku kor noqonaayo waa lagu bixinaya wa fi riqaabi addoomihii mukaatabku waa soo gelayaa bilitifaaqo waa la isku waafaqsaya addoonkii sayidkiisu yihi isfuro ee wuxuu isku furtana aan hayn sekada inuu isku furtaabaa laga siinaya mu'alafada intee laga siinaya maa yumkin taaliifu quluubihim bih wax qalbigooda lagu soo jiidan karaa laga siinaya taasina waa calaa xasab alashkhaas qof qalbigiisa waxaad ku hanan kartaa inaad ri siiso midna ilaa boqol geela aad aada usoo tubto qalbigiisa ma ma soo loodin kartid marka calaa xasabi shaksiba taasi ay ku xidhanta qofka iyo hankiisu inta uu leegyahay sida raajixa madhab ibnu cabbaasna uu yahay addoomaha waana lagu xorayn karaa addoon muslimo tusaalahaan gaal ay haystaan oo dhibaataynayaan waa lagu xorayn karaa bal ashadda min hada riqaabta waxaa soo gelaysaa asr almuslimiin fii aydi lkufaar maxaabiista muslimiinta gaaladu ay qabsadaan sekada waa lagaga soo furfuri karaa wlhaarimiin haarimiintu waa kuwa gashiyaysan kuwa daymoobe weeye gashiga lagu leeyay daynka waxaanay u qaybsamaan haarim limaslaxati nafsihi iyo haarim limaslaxati gayri mid naftiisa u daymoobay danihiisa mid u daymoobay iyo mid dan cid kale u daymoobay ka dantiisa u daymoobay haddii wax mubaaxa uu ku daymoobay hadduu yahay faqiir ama miskiin unbaa la siinaya sekada maaha qof kastoo dayn lagu leeyay waddanka ugu taajirsan maanta haddaad tira imisaa lagugu leeyay dayn buu sheeganaya markaa qof kastoo lacag lagu leeyay maa macneed waa nin hadduu naftiisa u daymoobo arrin mubaaxa uu ku daymoobay wuxuu iskaga bixiyo haddaanu haysan weeye daynta in qadar uu iskaga bixiyaana la siinaya laakiin xoolo uu iskaga bixiyo daynta hadduu haysto maya wuxuu iskaga bixiya haddaanu haysanoo xaaraan uu ku daymoobay qaad sigaar khamri masaa'ib saka uu iskaga iskaga bixiyo la siin maayo laannu ilahay wuxuuhi walaa tacaawanu cala alitmi waalcudwaan sanad walba intuu madhabka sii qaataa wuu sekada sugay odhanaya dayn baa laygu leeyay haddii waxa weeyaan sekada la siiyo nacam haarim limaslaxati hayri waxaa looga jeedaa mid ku daymoobay maslaxad caama tusaale ahaan heshiisiin dad buu ku daymoobay isagu qaniba ha ahaadee xoolo badanba ha haystee sekada waa la siinaya oo xoolihii heshiisiinta dadkaa kaga baxay waa la siin waa laga siinaya sekada maxay tahay sababtu baahiba ma haysee sababtu waxay tahay waa xafan cala alislaax bayna annaas waa dhiirigelin la dhiirigelinee dadka in la heshiisay dadka heshiisiintooduna dee af afun iyo hadalun uma baahna mararka qaarkood hoobay u baahantay in xoolo lagu bixiyo marka haddii ninkii la idhaahdo dadka heshiisiintooda xoolay u baahan tahay xoolahaagana ku bixiyo waxba kaaga soo noqon maayaan bukli baa bani aadamka ku beeranoo war hadday doonayaan birtaha iska aslaan xoolahayga maxaa iga bixinaya ba odhanaya laakiin haddii la idhahdo war sakada baad xaq u yeelanaysa haddaad xoolaha ku bixiso lilislaax bayna annaas waxa weeyaan markaa qofkii uu ku dhiiranaya wa fii sabiili illah ka ishkaalu ka taagany waa kaa in badanoo ahlucilmiga ka midi waxay idhahdeen waxaa looga jeedaa fii sabiili illah jihaadka weliba waxay ku ururiyeenuun alghaazi qofka duulaya weliba aan lahayn muratab yaana laysa fi diiwaan ninka jihaad u baxaaya gaalo ku duulaaya nacam ee aan ciidanka rasmiga aan ka mid ahayn mushaharka qaato hadduu mushaahar qaato ciidanka rasmiga mushaharka qaato uu ka midi sakada waxba laga siin maayo ahlucilmiga qaarkood intaa waa ka yaro waasixiyeen waxay wa fii sabiili llah waxaa soo gudagelaya kullu maa yuciinu cala aljihaad ama ninka laftiisii ha la siiyo ama huba ha lagu iibiyo ama zaad iyo sahay ama ragga jawaasiista dee ciidamada islaamku ay dirsanayaana gaalada usoo basaasaya ha la siiyo macanaa kullu maa yuciinu cala aljihaad weeyaan fii sabiili illah waxaan markaa jihaadka aynana soo geli maayo bay idhahdeen oo wujuuhu lkhayrkii kale soo geli mayso ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen maya fii sabiili illahi waxaa looga jeedaa jamiicu wujuuhi lkhayr jihaadku waa ka miduune isagoo quri maaha fii sabiili illah xajkaa fii sabiili illahi ka mida qofka xajiyaya sakadii baa laga siin karaa wax si uu ugu xajiyo ama cumraysanaya waxaa ka mid ah almasaalix alcaama ka tacbiid uruq hagaajinta wadooyinka binaa almustashfayaat iqaamat lmuasasaat alcilmiya sida jaamicaat oo kale madaaris macaahid wahaakada wujuuhu lkhayrka o dhan waxaan idhaha fii sabiili illahi maaha jihaadkaoo qura adiladana waa daliishadeen adiladaas waxaa ka mid ah alxaju min sabiili illahi inuu ka mid yahay صaxat min xadiid ibni cabaas fii sunani abi dawuud walahu shawaahid fi musnadi axmed xajku inuu fii sabiili illahi fii sabiili illahi ba xajka lagu sheegay whada ayضa madkuru fi صaxiix imaam الbuخaari raximah اllahu taعaalى geeli sakadana dad ku xajiya oo xajka u adeegsada rasuulku inuu siiye iyaduna waa ansaxa walihada baa culimada qaarkood oo jihaadka un fii sabiili اllahi ku sheegay xajka ay ilxaaqiyeen oo ay haleeshiyeen oo jihaadka ay kala xukun dhigeen nacam marka maadaama shareecadu waxyaabo kale fii sabiili اllahi ay ku sheegtay jamiicu wujuuh lkhayr ba fii sabiili illahi bay yidhaha ahlucilmiga qaarkood sakadii waa lagu bixin karaa walaa shaka inay dacwadu iyadu fii sabiili illahi ay ka mid tahay waa noocun min aljihaad iyadu bal waxa weeyaan acdam min aljihaad oo jihaadka ah qitaal lkufaar iyadaaba ka weyn markaa calaa kuli xaal haddii la yidhaahdo fii sabiili illahida haddii looga jeedo wajiyadii khayrka o dhan toddobada kaleba wajiyada khayrkii ka mid in maxaa gooni looga sheegay taa jawaabta laga bixin karaa waxay tahay in la yidhaahdo iyagoo fii sabiili illahida soo gelaya masaakiinta iyo fuqarada iyo waxaan oo dhami waxaa gooni loogu sheegay ihtimaaman biha waxaa la odhan karaa waa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas oo kuwaa ka horeeya o dhami waa fii sabiili illah ayay ka mid yihin haddana fii sabiili illahi baa si guud loo sheegay waxaana kuwaa si gaara loogu sheegay xil gaara in la yska saaraa la qabaa iyagoo ahamiyad gaara bay leeyihin calaa kulli xaal qowlkaasi baciid ma aha qowlkaa odhanaya wujuuhu lkhayrka o dhan baa zakada lagu bixin karaa laakiin waxa weeyaan xasriga aayadda markaynu eegno iyo fii sabiili illahi in shareecada inta badan ugu soo arooray iyadoo lagu ilaaqay un jihaadka in markaa jihaadka lagu xambaaro ayaad moodaa inay awlaa walarjaxtay waxaana uu sheegaa alimaam shinqiitiy raximah llah qaacida mufiida fii baabi tafsiir qaacidadaasoo ah hadday kelimad qur-aanka kusoo aroorto oo kelmaddaasi ay ixtimaasho macaani dhowr macane macaanidaasi marka fii sabiili illah waxay ixtimaashaa wajiyadii khayrka o dhan wajiyada khayrka o dhan midde waa min subul illah waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waxaa kale ixtimaashaa in jihaadkii looga jeedo marka maxaynu ku kala rajaxaynaa waxyaabaa lagu kala rajaxa waxaa ka mida buu leeyahy shinqiiti kelmadaasi inta badan macnaha ay qur-aanka ugu soo aroorto macnaha haalibka agarka waa in lagu xambaaro markaa fii sabiili illaahi waxay qur-aanka ugu soo aroortay haaliban iyadoo looga jeedo aljiha markaa maadaama labada macno iminkaa ixtimaashay macnaha haalibka ay ku tahay in lagu xambaaro ayaa raajixa wabni sabiil waa musaafirkii waana musaafirkii munqaica ahaa ee sahaydu ay ka goday walow beledkiisii xoolahuba yaalliinbe waxaana laga siinayaa sekada inuu beledkiisi iyo xoolihiisii uu ku gaadho ayaa sekada laga siinaya ka safarka ku dhex jira ee beledkiisii ka maqan waa laysku waafaqsanya ibnu sabiilka sekada la siinaya inuu ka mid yahay lakiin waxaa la isku khilaafay alladii yunshiu asafara walaa zaala fii baladi ka safarka doonaya inuu bilaabo lakiin weli beledkiisii jooga weli magaaladiisii buu joogaa inuu safruu doonaya wax safarkiisa u kaalmaysto ma laga siinaya zakada mise laga siin maayo ahlucilmiga qaarkood baa diida lakiin sida raajixa cumuumka waa soo gudagelaya wa ibnu sabiil yaanu weli noqon laakiin waa lagu ilaaqi karaa shareecadana way kusoo aroortay qofku isagoo weli beledkiisii jooga axkaamtii safarka qaar ka mida inuu qaadan karo oo uu yeelan karo waxaana kataa tusaale waa soomkii oo kale ose fii xadiidi anas ku sugan sheikhulalbani risaala uu ka alifay mataa yuftiru lmusaafir goormuu afuraya musaafirku ma markuu beledka ka baxo oo soomku salaaduu la xukmiye mise isagoo weli beledkii ku jira u afuri karaa xadiidu anas wuxuu tusiyey inuu afuri karo isagoo weli beledkii ku jira markuu rakbigiisi iyo raaxiladiisi uu diyaarsado markaa taa waxaynu ka qaadanaynaa qaacido ah qofku isagoo weli beledkiisii jooga axkaamtii musaafirka wax ka mida inuu yeelan karo markaa tanna ku dar tan sekada isagoo weli beledkii aan ka bixin maadaama uu go-aansaday an yunshia safaran inuu safar bilaabo axkaamtii musaafirka waa yeelanaya binisbati lizaka oo wax safarkaa u kaalmaysta zakada waa laga siinayaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed